Dhalinyaradan oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa fursado shaqo ka helay goobaha lagu sameeyo agabka lagu qurxiyo guryaha sida xarumaha Farxad, Dumar iyo Alle Aamin isla markaana ka maareeya noloshooda. Dhalinyaradan ayaa sameeya fadhiyada, barkimanka, jiifafka iyo kuraasta iyagoo adeegsanaya qalab isugu jira alwaaxa iyo masaamiirta. Qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa raadiyo Beero looga warramay barashada xirfadan iyo sida ay noloshooda ugu maareeyaan.
Waxaan sameynaa jiifafka, fadhiyada ayu noocda ah. Wallaahi qalabyada aadkii magaalada Beledweyne maanta loogu baahan yahay aan ka shaqeynaa maasha Allah. Wallaahi jiifafka waa saddex nooc. Nooc taalo waa la dhahaa. Noocna waa macuun uu wataa. Noocna waa kumbaleed waa jiifafka originalka aan ka koobiyeynaa aan sameynaa. Hadda dalabada badanaa waxaan sameynaa jiifafka originalka ah oo dalka dibadiisa lagu sameeyo. Koobigiisa hadda aan magaalada Beledweyne aan ka bilaabnay. qaabkaasaan u sameynaa markii hooyada iyo waalidka ila taliyey farsamadaan soo dhexgalay alxamdulilah wax badan aan dareemayaa waana kaafisaa maasha allah waxaa reerku waa ka adag tahay maasha allah waa shaqaysanaa maadaama magaalada ayaantan iska baagamo iska iska wax la-aan tahay wax la-aan iska tahay laakiin alxamdulilah dabki waa shidaawo wax ma wayno waa farsamo sideedaba aqoonta haddaa adag leedahay waxaa waaye maasha allah alxamdulilah waxaa leeyahay ninkii aqoon leh aqoontiisa ka faaidaysto waxaan ahay nin farsamo yaqaane gaar ahaan waxaa habeeyaa jiifafka iyo waxaasaa ka shaqeeya meesha hadda farsamadeeda aa joogana meesha jiifafka waa
maad xirfaddan meeqa sane camal aa ku shaqaynaysaa walaahi niyow xirfaddan anigoo nin dhallinyaro ah oo adiga aad xoogo u yaraa meeshaan imaaday ugu yaraan adiga toddoba sano siddeed sana camala meeshaan joogaa ah maasha allah aada u weyn maalmo maalmo oo ayada waxba ay lahayn way jirtaa laakiin boqolkiiba boqol baagamundo waa ugu maarmay farsamadan ah bartay alxamdulilah noloshayda way ku filan tahay haddaa maalin walba aa hela shaqadan oo si daaragti a u shaqaysanaayo alxamdulilah waa waa ugu maarmay shaqadeyda waxaa waaye faryaamadan waaye karbentry waaye waxaa waaye jiifkaan sameynaa sariirahan sameynaa armaajooyinka wax walba fadhiyada wax walbaa sameynaa anaga shaqadeyna tahay kawar barashadeeda meeqay kuu qaadatay inaad baratid goormaan bilowda inaa aad maarad ku shaqaysatid wallaahi horta shaqadan waxaa kusoo biiray labada kun toban iyo shantii barashadeena aad iyo aad u dhib badan tahay sabaray u baahan tahay waxaa waaye adiga barashadeeda waa saddex sano ilaa afar sano marka waa kaasaa haddana macnaha waa inaad ku fikirtaa inaad xirfad oo barataa waayo adduunkan ayadaa laba maalin iska e inaad niyada iska diso oo balbad barato oo darbajiif noqoto waxaa ka fiican inaad fikirto geerish tagto macnaha waxaa adiga naftaada ku maareyn lahayd mustaqbal oo mustaqbalkaada ku dhisa lahayd waa inaad barataa sidaa tanna oo macnaha juhd oo soo bixisay tanna macnaha ku dadaal inaad wax barid dhalinyaro badan ayaa fursado shaqa ka helay goobaha farsamada gacanta ee ku yaala magaalada Beledweyne sida goobaha lagu sameeyo agabka lagu qurxiyo guryaha taasi oo noqotay fursad ay ka helaan nolol maalmeedka qoysaskooda